إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد walaalayaal allah subxaana watacaala ayaa mahad dhammaanteed iska leh allihiina gaarsiiyey sanad cusub annagoo caafimaad qabno annagoo allah subxaana watacaala uu diintiisii nagu sugay waxaa noo soo dhammaatay sanadkii kun afar boqol iyo soddon iyo shan waxaa maanta maalintii sagaalaad ah waa sanadka koobaad sanadka bishiisii koobaad ee bisha muxaram waa sanadka cusub kun afar boqol soddon iyo lix wey sanadkii hijriga weye ee islaamka ay ku xisaabsadaan taariikhda saa la socotaanba isbedelka maalinta iyo habeenka sanadaha midba tegayo midna imaanayo maalinta tegaysa maalinna ay imaanayso habeen iyo maalin isdhaafaya waxa weeye waa cibra iyo waana qaadasho qofkii allah subxaana watacaala uu waafajiyo allah waa kan qur-aankiisa ku oranaya وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا الله سبحانه وتعالى waxa uu ka yeelay maalinta iyo habeenka kuwa isba bedelaya maalin baa imaanaysa habeen baa maaragtay daba imaanaya habeenkiina maalin kalea ku xigta sidaasay adduunku ku soconaya marka waxaana arrintaasaan u sameynuu leeyahay allah subxaanahu watacaala oo aan u yeelnay qofkii raba inuu allah subxaana watacaala xasuusto nicmooyinka u galay iyo fadliga allah subxaana watacaala uu ku manaystay waa irsaaqada uu siiyey caafimaadka uu siiyey kabacdina shukri la yimaado oo araada shukuuran cibaadadii allah subxaana watacaala nicmooyinkii uu siiyey ka shukriya oo cibaado la yimaada allah subxaana watacaala caabuda ayay u tahay saaad la socotaan qofka bini aadamka ah cimrigiisu waa kooban yahay waa muxadad muddo yar weeye allah subxaana watacaala muddadaas yartaada adduunka joogto wuxuu ugu talagalay inaad cibaadadiisa uga faa-iideysato inaad aakhiradaada ku hagaajiso sidaa darteed waa kan alla odhanaya aayadda qur-aanka ahayd yaa ayuha aladiina aamanuu ittaqu llaha waltandur nafsun maa qadamat liqad alla ka cabsada nafna ha fiiriso wixii ay hormarsatay berri maalinta kugu soo socota oo aada maaragtay usii socoto hadba sanad baa imaanaya sanad kalena waa kaa tegaya inaad maaragtay maalinta kugu soo socota aada ka fakerto saa darteed waxaa cibro noogu filan walaalayaal isbedelka dhacaya imise qof baa allah subxaana watacaala uu oofsaday sanadkii hore oo aan sanadkan soo gaarin sanadkii horena nala joogtay imise ayaa maaragtay hanti lahayd oo hanti beeshay imise ayaa ammaan ku noolayd oo ammaankii weyday imise ayaa ammaan darro ahayd oo alla ammaan siiyey adduunku saasuu isu gegadinaya sanadba maalin buu ku maraya sida ay dadka salafka ah ku tilmaami jireen bini aadamka waa isagoo dhanba wuxuu ka kooban yahay maalmo maalin hadday kaa tagto cimrigaagii qayb baa ka tagtay sanadkaasi waxa weeye kaa tegay wuxuu kuusii dhaweynaya qabrigaagii waxaad usii dhawaanaysaa geeridaadiyaa soo dhawaanaysa sakan kasta iyo daqiiqad kastoo ku dhaafta geeridaa usii dhawaanaysaa cimrigaagana waa kooban yahay haddii la iska kaa dhaafaba wuu kooban yahay nebiguna sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku tilmaamay acmaaru ummatii maa bayna sitiina wa sabciin waqaliilu mahum waqaliilu mmaa yajuusu aw kama qaala sala allahu calayhi wasalam addoomankayga cimrigoodu waa lixdan iyo toddobaatan inta u dhexaysa haddii la dhaafoon dhexda cawaarinta ugu imaanin inta u badani meeshaas ayay ku dhimanayaan wax yar baa dhaafa oo in yar oo ziyaado alla siiyaa marka inta yartaa muddada intaa la-egood joogtid haddaad intii ku soo dhaaftay aada fiiriso waa riyo ku dhaaftay oo kale qaarna xasuusato qaarna aadan xasuusanin saa darteed waxaa la rabaa qofka caaqilka inuu ka fakero maalmahan isdhaadhaafaya iyo sanadahan midba maalin mid midba markuu imaanayo maxaa maaragtay xikmadda ku jirta maxay tahay xaggee u socotaa waa adiga sii degdegaya sala ilmo yar baad ahayd ciraa kaa soo baxday waad sii socotaa xaggee u socotaa maalin walba wakti baa kaa tegaya cimrigaaga waa sii nusqaamaya ma ziyaadayo waa nuqsaamaya marka maxaa xaggee u socotaa maxaa diyaarsatay inuu qofku maaragtay sidaas uu u fakaro ayaa loo baahan yahay nebiguna waa kan odhanaya أعذر النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيحة لقد أعذر الله إلى عبد أحياه حتى بلغ ستين أو سبعين سنة الله سبحانه وتعالى عذر دار وما معناه وما هي لما عذر دار قف انتو دب ودغ إلى أو لحن إيه كجاري قف كاسي ماركتي أن عذر دار مالها وي أسوأ أو حميدي سيسكي دحجر هبوس كجاري انتو انتا سو جاني سو فرصة لسوسي عذر دار مالها وي مركا ولا ليال وحان اسببدل كأنا كفا إيدي سنه kabacdina aan ogaano bishaan maxay fadliga oo leedahay bishaan muxaram nebiga sala allahu caleyhi wasalam waxay ahayd bisha bilaha uu ugu soonka badan yahay ka mid ahayd waana dhammaanteedba bishoo dhanba soonkeeda in la badiyo gaar ahaan haddaad isniinta iyo khamiista soomi jirtay ama saddexda maalmood oo bisha ku jirta aad ka soontid saddex maalmood oo ka mid ah amaba soonkii nabiyullaahi daa-uud oo kale aada soontid waxaasoo dhan waxa weeye waa bil soonku uu fadli badan yahay in la soomaayo nebiguna aada buu u soomi jiray sala allahu calayhi wasalam bisha muxaram waxaa ku jirta bishaani yowmu caashuraa maalintii caashurada maalinta tobanka la yidhaahdo ayaa ku jirta maalintaasi nebigu sala allahu alay slam wuxuu noogu tilmaamay in lagugu dembi dhaafayo sanadkii tegey wixii dunuubaad gashay oo waaweynaa ee yaryaraa dunuubta kabaa'irtaana waxay u baahan tahay tooba haddaad raaciso ayadana waa lagaa cafinaya sidii maaragtay allah subxana watacaala uunoo ballan qaaday qofka toobadda la yimaada waa laga aqbalayaa nabiguna xadiis saxiixa oo imaam muslim uu warinayo wuxuu leeyahay siyaamu yowmi carafa axtasibu cala allahi an yukafira asana alatii qablah waasana alatii bacdah wasiyaamu yowma cashuraa axtasibu cala allahi an yukafira asana alatii qablah yowma carafa oo na soo dhaafay waxaan xisaabsanayaa buu yidhi nebigu sal lla alay slam inuu ii dembi dhaafo sanadkii hore iyo sanadka soo socda sana siyaamka ama soonka maalinta caashurada tobanka bishan muxaramna waxaan xisaabsanayaa inuu alla ii dembi dhaafo sanad dhan oo tegay wey oo sanadkii aada soo dhaaftay oo dhan inuu alla dunuubtaadii dhaafo baad maaragtay baan xisaabsanayaa buu yidhi nebigu sal lla alay slam marka qofkii sooma waa loo dembi dhaafayaa dunuubtii hore oo u galay sanadkii lasoo dhaafay waana allah subxaana watacaala fadligiisa maadaama cimrigeena uu yaryahay waxaana loo ku kabay maalmo fadli badan qofkii ka faa'iidaysta cimrigiisii waa loo barakeeyey waxaa ku soo maray oo haddaan soo dhaafnay bishii dulxija oo ahayd bishii fadliga badnayd iyaduna xajku ku jiray iyo carafa ayaa ku jirta oo kusoo dhaaftay waad ka faa'iidaysatay haddaadan ka faa'iidaysana niyadaada gasho tan dambe inaad ka faa'iidaysato waxaa ku soo dhaafay tobankii ugu horreeyey bisha dulxija waxaa ku soo dhaafay ramadaan oo dhan tobankii habeeney u dambeeya kusoo dhaafay intaasoo dhan cimrigaaga ayaa lagu kabayaa yarka ah inaad maaragtay ummadihii kale kula tartanto saa darteed maalmahaas fadliga badan qofku inuu ka faa'iidaysto gaar ahaan waa arrin muhiim ah oo loo baahan yahay si maalintaasi nebigu sal allau aleyhi wasalam makaano weyn bay agtiisa ka ahayd cabdullahi bni cabaas radi allahu tacala canhu wuxuu leeyahay ma ra'aytu nabiya sala allahu alay wasalam yataxaraa siyaama yowmin fadlahu calaa kayrihi ilaa hada alyowm yowma cashuraa wa hada ashahr yacni shahri ramadaan macnaha wuxuu leeyahay cabdullahi bni cabaas radi allahu tacala canhu xadiiska bukhaari baa warinay nebiga sala allahu caleyhi wasalam ma arag inuu kaga dadaal badan yahay soon maalin uu soomo ka fadli badan keyrkiisa maalintan oo ula jeedo maalinta caashuraada oona bishaan oo bishaasna ay tahay bisha ramadaan bisha ramadaanna aada buu ugu dadaali jiray maalin ahaanna maalinta caashuraa maba ka tegi jirinba noloshiisa xadiis kale sida kusoo aroortay nebigu maa caashuraa inuu sooma kama tegin soonkana sabab buu lahaayo saa la socotaa nebiga sala allahu alay wasalam markii uu yimid sida xadiiskii bukhaari uu warinaya cabdullahi bni cabaas laga warinayay nebiga sal lla alay slam magaalada madiine ayuu yimid markaasuu wuxuu arkay yuhuudda oo soomaysa maalinta caashurada wuxuu yidhi nebigu sal alay wasalam maa haada maxay tahay waxaan aada samaynaysaan maalintan maxay tahay aada soomaysaan waxay yidhaahdeen qaaluu haada yowmun saalix waa maalin wanaagsan yowmu naja allahu bani israa'iila min caduwihim fasaamahu muusa maalintii weeye allah subxaana watacaala uu koriyey oo badbaadiyey nebiyullaahi muusa reer bani israa'iil iyo bani israa'iilba uu ka badbaadiyey fircoon iyo dadkiisi uu ka badbaadiyey waa maalintii uu qarqoomay ninkii fircoon iyo ciidankiisii nebigu sal alay slam wuxuu yidhi naxnu axaqu bimuusa minkum fasaamahu wa amara bisiyaamihi annaga ayaa idinkaga xaqnimo badan nebiyullaahi muusa calayhi salaam markaasuu saxaabadiina wuxuu amray inay soomaan isaguna wuu soomay marka waa maalinta fadligaas la weeye nebiga sala allahu caleyhi wasalam soonkaas uu amray ka bacdi baa waxaa loo sheegay maalintaasi inay yuhuudda iyo nasaaradu ay weyneeyaan wuxuu yidhi diinteennu waxay ku dhisan tahay dadkaasi inaan khilaafno diin ahaan aan ku khilaafno annaa wax diin ays isu kana keenin qaabkii wax u caabudaan inaan ka bedelnaano dhinacay u jeestaan dhinaceeda kale inaan u jeesano inaana isku dhinac wax u caabudin lakum diinukum weliya diin baa allah subxaana watacaala aayadda qur-aanka ku leeyahay marka cibaado iskuguma imaano saa darteed nebigu wuxuu yidhi haddaan sanadka dambe gaaro waan ku daray maalinta sagaalka maalinta sagaalka ahaan soomi buu yidhi nebigu sal alay wasalam si aan khilaafkaas yuhuudda aan u khilaafo marka maalinta sagaalkaahi waa maanta oo axad ah ayaa sagaal ah beri oo isniinana waa toban cabdullahi bni cabaas wuxuu leeyahay qofkii aan soomin maalinta sagaalka isagana wuxuu soomi karaa maalinta tobanka iyo kow iyo tobanka ayadana cabdullahi bni cabaas mawqof ku tahay oo laga wariyey saa darteed waxa weeye xadiis kalan nebigana waa laga wariyaa laakiin sixadiisa ma aqaan waxaa jira marka inaad maalinta tobanka iyo maalinta kow iyo tobanka aada soontana waa mukhaalafadii yuhuudi waad khilaaftay iyo nasaaradiiba haddaad maalinta keligeed aada soonto oo beri ah oo maalinta tobanka waa beri oo isniina weye ayadana dembi dhaafkaas waad helaysaa laakiin waxaa maaragtay mar walba fiican in sidii nebigu uu tamaniyey oo jeclaystay inuu sameeyo oo ahayd inuu ku daro maalintaasi maalin kale ku daro inaad ku dartid marka saddex waxyaabood baa ku bannaan midda ugu fiican waxa weeye inaad maanta oo ay bishu ay sagaal tahay aada soontid berri oy toban tahayna aada soontid oo berri waa cashuuraa maalinta ku xigtana aad macnaha haddii aadan maanta soominna berri iyo beri dambe aada isla soonto haddaadan beri dambe soomi karina berri calal aqala aada soonto oo maaragtay ajarkaas uusan ku dhaafin waxaa kale oo bannaan dadkii soomi jiray saddex beri ma bishiiba ka soomi jiray nebigu sal alla lay wasalam bil kasta saddex beri buu ka soomi jiray ma ma joojin midaas iyada ah marka haddaad saas samayn jirtay maanta oo sagaal ah beri oo toban ah beri dambe oo koo iyo toban ah saddexdaasba waad isku dari kartaa si aad maaragtay aada fadligii saddexda beri bisha aad ka soomaysay iyo fadligii cashuuraa iyo fadligii mukhaalafada yuhuudi iyo nasaarada intiiba aad u jamciso ayadana waa ku bannaan tahay qofkii maaragtay khayr ziyaadashadiisa aada u sii raba walaalayaal markaa maalintaas khayrka badan baa nagu soo aadan fadligaas leh dadku waxyaabo kale iyo mukhaalafaad bay sameeyaan dadka qaarkood waxaa jira maaragtay waa maalin allah subxaana watacaala nebiyullaahi muuse u badbaadiyey waa maalin nebiga sal allau alay wasalam uu soomay nebiyullaahi muusena uu soomay intaasaa maaragtay soo aroortay waxyaabahan kale ee dadku ay sameeyaan dabaaldegyada kale la dhigo iyo maaragtay sidaasoo kale dadka qaarkood arkaysaa inay isgargaraacayaan isdilayaan dhiig iska keenayaan waxaasoo dhan diinta salkuma laha waa waxyaabo muxdathaad oo gadaal laga keenay marka diintu waxa weeye inaad sida xadiista nebiga sal alay slam iyo aayadaha qur-aanka kusoo aroortay aad kaga qaadato waxaad kaloo ogaataan sanadkan allah subxaana watacaala uu kusoo gaarsiiyey oo ah sanadkii kun kun afar boqol iyo soddon iyo lix hijiriyada inaad ka faa'iidaysatid go-aanna aada gaartid aadana qorshaysatid waxaad qaban lahayd sanadkan maxaad xifdin lahayd kitaabka alle subxaana watacaala maxaad diyaarsan lahayd adduun iyo aakhiro wax ku anfaca sanadkan aada xisaabisid naftaada wixii hore oo kaa khaldamay iyo kan soo socda waxaad rabtaa inaad samayso intaba aada ku xisaabtantid ka bacdina allah subxaana watacaala u kaalmaysatid inuu ku waafajiyo qorshahaaga iyo khidada aada u degsatay inaad allah subxaana watacaala raalli geliso aada akoonkaaga aakhiro wax geysato aada maaragtay haddaadan sanadkii hore aada uga faa'iidaysan go-aan ku gaartay inaad kan ka faa'iidaysato culimmadu waxay dhihi jireen qofkii maalintiisu ay ka khayr badan tahay shalay maalintiisii shalay ahayd maalintuu jooga maalinta ka horeysa hadday maanta khayr badan tahay qofkaasi waa qof guulaysto raabixa hadday maanta ay ka liidato maalintii shalayna waa qof khasaaray waa qof maaragtay saasoo kale halaagsamay hadday maanta iyo shalay isula kaa mid yihiin oo waxba isbedela aadan samayninna khasaaraad weli ku jirtaa weye marka maalin walbo cusubi waa inay kuu noqotaa maaragtay mid ka khayr badan midii shalay kusoo dhaaftay maalin kasta oo timaadana waa ma waa khalqi cusub ana khalqun jadiid bay leedahay waxaana khalqi cusub waxaanan ahay markhaati baan kugu furi doonaa maalinta aakhiro inaad iga faa'iidaysataan kugu imid mana kugu soo noqonayo ilaa maalinta qiyaama maanta axada saakayta waaga noo baryey saakayta maaragtay nala kulantay dib danbe maalintaanoo kale ma arkayno maalintaan axadda ah maalin kale oo axadaan arkaynaa laakiin axaddan laftirkeeda dib dambe nooguma soo noqonayso axadda bisha sagaal ah sagaalka bisha muxaram kun afar boqol soddon iyo lix axad dambo magacaas loo intaas wadataa dib dambe uma arkaysid ilaa maalinta qiyaama ayadoo ama kuu doodaysa maahane wasala allahuma wasalama calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin